bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka rediyo muqdisho uu subaxdan idinkugu talagalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo wasiiradii ku welinayay safarkii uu ku tegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa weli halkaas waxa ay kulamo kula leeyihiin hogaamiyayaasha dhaqanka gobolka iyaga oo kala hadlaya qaabkii ay u suurageli lahayd in dib loo ambaqaado shirkii maamulka loogu samaynayay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo dhanka kale ra-iisul wasaaraha odayaasha dhaqanka uu kala hadlay sida ugu wanaagsan ee gargaar bini'aadamnimo loo soo gaarsiin karo dadka abaartu ay ku halakaynayso deegaano ka tirsan hiiraan shir looga hadlayo hiigsiga qorshaha qaranka ee shalay ka furmay magaalada cadaada oo xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug ayaa maanta waxaa lagu wadaa in halka lagu soo xidho iyadoo laga soo saari doono qodobo dhaxalgal ah deeq loogu talagalay ciidamada puntland ee deegaanka garaacad kula dagaalamaya maleeshiyada al-shabaab ayaa la gaarsiiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka degmada buulo barde ee gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay dadka reer miyiga ah in carruurtooda ay waddada qaldan ay tusaan maleeshiyada al-shabaab ee ku dhuumalaysanaya deegaano hoos taga degmada buulo berde maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaariyeen ciidamo loogu talagalay la dagaalanka maleeshiyaadka isbaarooyinka dhiganaya deegaano ka tirsan halk meelaha ay maamulaan maamulka koonfur galbeed wasaaradda wasaaradda dekedaha puntland ayaa soo jeedisay in dadka degan dhulka dekedda magaalada boosaaso ay halkaas isaga guuraan si loo ballaariyo dhismaha dekedda akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama oo ka laabtay waddanka cuba ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa waddanka argentiin
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite-ka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa oo subaxdan khamiista ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka oo idinkugu talagalay redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada isaga oo intii ka ballaaran ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo qaar ka mida golihiisa wasiirada oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaa weli waxa ay kulamo kula leeyihiin hogaamiyeyaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyaga oo kala hadlaya suurtagalnimada in mar kale uu dib u furmo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa kaloo jiray kulan gaara oo ra-iisul wasaaraha odayaasha dhaqanka uu la qaatay ka oo looga hadlayey sida xukuumaddu ay gargaar usoo gaarsiin karto dadka abaartu ay ku hayso deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ibraahim maxamuud geedi ayaan goordhow arrimahan ka wareysanay
waad mahadsan tahay wafdigii hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka mid yahay wasiiro ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya sida wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha gudaha weliba wasiirka baroolka ku sugnaa maalmahan beledweyn waxa ay kulamo la qaateen dhammaan beelaha dega gobolka hiiraan iyo mubaashadooda waxaanay kaga hadleen si loo xallin karo madmadooda soo kala dhexgalay dhinaca maamul samaynta marka loo eego shirkii dib hore ka furmay maamul samaynta gobolada hiiraan shabeellada dhexe kulamadan waxay ka dhaceen gudaha magaalada beledweyne qaybo kala duwan oo magaalada kamid ah waxaana inta badan looga hadlaya si dadka loogu qancin lahaa inay ka qayb galaan shirka maamul samaynta gobolada hiiraan shabeellada dhexe laakiin inkastoo weli warcad aan laga soo saarin ku aadan arrimaha halka ay marayaan laakiin haddana waxaa moodaa inay muuqato isu soo dhawaasho dhinaca kaqaybgalka shirka iyo weliba arrimaha kale ee la xidhiidha sidoo kale ee, kulamadan waxaa looga hadlayay ee, sidii loo qayb loogu gurman lahaa ee, gurmadka abaaraha loo sameyn lahaa dadku ay saameeyeen abaaraha ka jira ee, guud ahaan bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan oo wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo odayaashaba ay ka hadleen Een waxaana sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inay ka qayb qaadanayso een, ka qaybgalka iyo gurmadka loo sameynayo hubka abaaruhu ay saameeyeen n ibrahim adoo mahadsan n wafdiga n ka socday n dowladda ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya intii beledweyne ay ku sugnaayeen n sidoo kale mala kulmeen n qeybaha kala duwan ee shacabka reer hiiraan hadday la kulmeenna maxay ka wada hadleen Een, way la kulmeen dhammaan een, shacabka ee dega gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaana ay muhiimadu ahayd in dadku ay ka qayb galaan shirka maamuusaniinta gobolada hiiraan shaqada dhexe loogu qancin lahaa sidaa kuu sheegaba oo beelaha qaarkood ay wax ka tabanayeen qaabka ay u socdo shirkaasi laakiin hadda waxaan moodaa in weli arrimihii ay jiraan oo weli weliba een, kulamadii ee la qaateen beelaha ee, inta badan dadkii u hadlay horjoogayaasha iyo weliba muxuu ahay dadka ka qayb galay barnaamijka
aad iyo aad buu mahsan yahay kaasina wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi oo ku sugan magaalada beledweyne oo nooga warbixinayay halka ay marayaan kulamada ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay weli magaaladaasi kula leeyihiin hogaamiyeyaasha dhaqanka waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaane dhinaca gobolada wararkooda inta aan kasoo bixin shir looga hadlayo hiigsiga qorshaha qaranka oo wasaaradda qorshaynta ay wado ayaa shalay ka furmay magaalada cadaado oo xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug iyadoo maanta la filayo in magaaladaasi lagu soo gabagabeeyo shirka furmay waxaana laga sugayaa in ay ka soo baxaan qodobo dhaxalgal ah wariyaheenna cabdirashiid nuur ibraahim oo howlo shaqo u jooga magaalada cadaado ayaa qadka si toosa ugu jira cabdirashiid haddaad i maqasho marka hore bal noo dulmar maxaa shalay laisku soo qaaday
waad maadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax duriir adiyo farsameeqaan faad cabdi gaas shalay shirka furmay ee qorshaha qaranka looga hadlayo horumarintii waxaa furitaankiisa goobjoogka ahaa madaxda maamulka galmudug iyo kursimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka mudane professor cabdullaahi sheekh cali qoloocow shalay markii furitaanka shirka kadib waxaa mas-uuliyiinta ka socotay maamul goboleedka galmudug ilaa iyo toddoba iyo toban degmo ka yimid iyo xildhibaanadii wasiirada waxaa loo kala qeybiyay ilaa iyo lix gruub ama lix qeyb lixdaasi qeybood oo ah halbeega qorshaha qaranka saldhigga looga dhigay saddexda sector ama saddexda qeyb ee kala ah qeybta dhaqaalaha qeybta naga arrimaha bulshada amniga iyo cadaaladda waxaana halkaasi aragtidooda kusoo gudbinayay mas-uuliyiinta ama ka qaybgalayaasha shirka uga qaybgalaya dowlad goboleedka galmudug si loo ogaado baahiyaha ama aragtida ay qorshaha qaranka loogu biiri laha si ay usoo gudbiyaan waxaana xogtaasi aruurina khubaro ka socda wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga u tababaran sidii dadkaasi loola wadaagi lahaa aragtidooda ama looga aruurin lahaa waxaa maanta wejigii labaad galaya doodii ama aragti ama ray aruurintii ku saabsaneyd qorshaha qaranka oo ay soo gudbinayaan dadka degan ama kusugan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug cabdirsaaq gabagabada maanta ayaa la filayaa in shirkaasi lasoo gabagabeeyey gelinkii dambe waxaana la filayaa inay soo gabagabeeyen madaxda sare ee maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya oo kala socdo shirkan ama furitaankiisaba muddo uu daba socdaba wasiir ku-xigeenka ahna kusumaha wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane professor cabdullaahi sheekh cali qolooco cabdirsaaq marka waxaa weli socoto ra-i aruurinta dhanka kale haddii aan xuso waxaa magaalada cadaado ama deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug ka jirto abaar baahsan deegaanada sida dadka ka yimid toddobada degmo laga soo kala aruuriyey ay sheegayaan in xaalada biyo la-aaneed ama abaar ay ka jirto taasina ay u baahan tahay in bulshada soomaaliyeed iyo dowladaba ay arrintan wax ka rabato ilaa heer maamul waxaana xusid mudan dadku ay sheegayaan inay jirto biyo la-aan iyo xoolihii oo dhulbaaqsimeedkii oo aysan xilligan ahayn mid wanaagsan waa arrin keliya oo haddana ka madax banaan shirka oo aan u kurgelaya taasi oo ah midda ka jirta deegaanadan uu ku arrimiyo maamulka galmudug dhowaana dadka dhegaysanaya radio muqdisho iyo telefishinka qarankaba ay heli doonaan warbixin arrintaasi ku saabsan waayahay cabdirashiid marka maanta haddiiba shirka lasoo xiri doono maxaa la isku soo qaadaya oo aada hesheen
waata cabdirasaaq shirka marka la fiiriyo waxaa horey uga dhacay magaalooyin ay kamid yihiin dalkeena soomaaliya ama maamul goboleedyada haatan jira sida puntland oo magaalada garowe lagu qabtay iyo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ahna xarunta maamulka jubbaland iyo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ah dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya shirka qeybtiisa labaad waxaa lagu aruuriyaa ra'yida ama aragtiyada ku aadan ka qaybgalayaasha shirka oo si qoto dheer loogu lafaguro waxyaabaha baahiyaha ka jira deegaanka dhabta ah iyo qorshaha u yaala maamul ahaan sidii qaarkood looga biiri lahaa qorshaha qaranka waxaana xusid mudan in maamulka galmudug uu yahay maamul curdun ah iyo maamulka koonfur galbeed oo kale qorshaha si aada loola fadhiisanaya lalala fagurayay su-aalooyina la weydiinayay haddii ay ahaan lahayd in tusaale haddii aan usoo qaadano waxaa kamid ah ceelal oo kale halkee ilaa ceelal ay jiraan tuulo hebel deegaan oo loo hoos dhacayay ilaa iyo heer degmo oo lasoo gaarayay ischool maku yaala oo kale see tahay xaalada deegaanka xisbitaal oo kale waa baahiyaha aas-aasiga bulshada sidii qorshaha qaranka loogu dari lahaa maamulada kale sida puntland oo kale qorshada shan sano ayay lahayd qorshahaasi ayaa laga soo bixinaya laakiin maamulka galmudug iyo koonfur galbeed waxay kaga gedisan yihiin maamulada kale waa maamul bilow ah oo curdun ah lalana tashanayo dadkana la dhegeysanaya baahidooda waxaana maamulka galmudug dadka deegaanku ay soo bandhigayeen aragtiyadooda ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta ilaa gelinkii dambe si aragtidaasi loo aruuriyo waxyaabaha macquulka ah dib qorshaha qaranka loogu daro waxaana xusid mudan in deegaanada ama degmooyinka laga soo karaaruray dadkaasi haddii ahaan lahaayeen maamul degmo iyo dadka shacabkaba intooda badan ba ay sheegayaan in aas-aasiga ama nolosha adeegyada bulshada asaasigu ah in aysan aysan ahayn sidii si wanaagsan balse xataa ay yihiin mid aada u hooseyso loo baahan yahay in kaabayaashaasi oo kale qorshaha qaranka loogu daro aragti ahaan waana waxyaabaha keenay in qorshaha qaranka dowladda soomaaliya ay yeelato siddeetan iyo toddobadii kadib in qorshe qaran loo sameeyo dalkan si loogu horumariyo dadka soomaaliyeed mintuulo degmo ilaa reer magaalo waayahay cabdirashiid nuur ibraahim aad ad mahadsan tahay waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim oo holasha ku jira magaalada cadaado ku jooga ayuu ahaa oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada baydhabo ayaan aadaynaaye maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo loogu talagalay la dagaalanka qolyaha dhigtay isbaarooyinka dadka rayidkaana ku dhibaateeya gudoomiyaha magaalada baydhabo cabdilaahi cali watiin oo la hadlay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in guddi loo xil saaray ammaanka iyo weliba wax waliba oo caraqaladeyn kara hanaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee iminka howshooda ay bilaabeen tillaabada ugu horeysa ay qaadayana ay noqon doonto qaabkii isbaarooyinkaasi loo qaadi lahaa
waxaa jiray guddi heer madaxweynaha uu soo magacaabay oo koonfur galbeeda ayaa jiray oo ka koobna sagaal iyo toban qof oo magaalada baydhabo marka guddigaasi kulleygii sharuudiyood waxay waxay sameeyeen wixii dhibib kala hagi lahaa ummadan koonfur galbeed ku nool marka guddigii waxaa la diyaariy idan ilaa iyo boqol qofooda ah oo la dagaalama isbaarooyinka iyo dadka iisheeg adiga aan duubtaha wadan ama magaalada dhexdeeda iisheeg la mara qoryaha iyo cid alla cidii amnigaasi lid ku ah la dagaalama ayaa loo tababaray inay iyagan la dagaalamaan marka amniga guudan hadda magaalada baydhabo waa aada aada u wanaagsan
gudoomiyaha magaalada baydhabo cabdilaahi cali watiin ayaa dhinaca kale waxaan weydiinay waxyaabaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ilaa iyo hadda uu qorsheeyey la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee ku dha ee ku dhuumaaleysanaya deegaano ka tirsan saddexda gobol oo maamulkaasi maamulo koonfur galbeed maamulkooda waxaa u qorshaysan mee alaala meeshii al-shabaab ay ka joogaan deegaanada koonfur galbeed in in in laga xoreeyo barbareeshinkeed iyo daargarowgeedina waa lagu jiraa sida u dhaqsaha badan insha allah waa loo xoreyn doona
ayaa muddooyinkii dambe waxa uu waday sidii nabad ugu soo dabaali lahaa gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose oo maamulkaasi loo dhiibay sidii ammaanka u xaqiijin lahaa saddexdaas gobol wuxuuna waxayna ka mid yihiin saddexda gobol meelaha lagula dagaalamay qolyahan argagixisada ah deeq loogu talagalay ciidamada puntland ee deegaanka garacad kula dagaalamaya maleeshiyada al-shabaab ee xeebta degmadaasi ka degay ayaa waxaa la gaarsiiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkii deeqdaasi lagu wareejinayay waxaa tagtay waryaheena aamine axmed ladan warbixintan ayay kasoo diyaarisay
deeqdani oo isugu jirta shan boqol oo kartoon oo timir ah iyo boqol iyo lixdan iyo shan kartoon oo kalluun ah ayaa waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo ciidamada puntland ee jooga aagga degmada garacad halkaasi oo uu ka socdo dagaalka ay kula jiraan xarakada shabaab waxaana munaasabadii deeqdan lagu wareejinayay kasoo qayb galay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari ahna kusimaha gudoomiyaha duqa degmada boosaaso iyo taliyaha qeybta booliiska ee gobolka bari duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa uga mahadceliyey jaaliyadda reer denmark dadaalkooda ciidam sidii ciidamada loo taageeri lahaa waxaana intaasi uu ku daray deeqdan waqti fiican lasoo gaarsiiyey jaaliyadda puntland ee denmark gaar ahaan qaybta waqooyinka ee denmark ee arhus arhus oo ugu deeqay ciidamada puntland ee dagaalka ku jira kuwa furinta hore jooga ayay waxay ugu deeqeen shan boqol oo kartoon oo timir ah iyo boqol iyo lixdan iyo shan kartoon oo waxay tahay kalluun taasoo muujinaysa isku duubnida iyo wadajirka bulshada puntland guud ahaan meel kasta ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiye ahka gobolka bari ahna kusimaha guddoomiyaha axmed cali ciro oo mahadcelinka dib ugu baaqay jaaliyadaha kale ee reer puntland inay u istaagaan sidii loo soo taageeri lahaa ciidamada puntland maadaama buu yidhi puntland ay dagaal adag ku jirto haddii idhaahid maayo wax kasta oo loo baahan yahay oo puntland lagu badbaadinayo in ay haddii idhaahid maayo jaaliyadaha kaleeto kuwa waqooyiga america iyo kuwa america jooga iyo kuwa u k jooga iyo kuwa haddii idhahid maayo australia jooga iyo kuwa carabaha jooga inay kulligood ka qayb qaataan difaaca puntland waad aragtaan shacabka reer puntland sida ay isugu xiran yihiin wiil iyo gabar iyo oday iyo caaqil iyo caaqil iyo cid kastaba say isugu xiran yihiin qaar dhiigga shubayaan dumarku ay haddii idhaahid maayo cuntadii la garab taagan yihiin haddii idhaahid maayo ciidamadooda badbaadada puntland iyo difaaca puntlandna kulligood ay haddii idhahid maayo isugu mid yihiin hadduu wasiir yahay iyo hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay idhahid maaskari hadduu yahay haddii idhahid maaskariba marka aad baan u dhiirigelinaynaa aad bayna ugu mahadsan yihiin qoladaas haddii idhahid maayo denmark oo noo bilowday gabagabadii waxaa deeqda raashinka ah lagu wareejiyey taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari cabdixakiin xuseen yuusuf waxaana uu sheegay in deeqdan sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu wareejin doono ciidamada puntland aga garacad waxaan kala wareegay guddoomiyaha degmada gobolka bari waxaan kala wareegay shan boqol oo kartoon oo timirah iyo boqol iyo lixdan iyo shan kartoon oo kalluun ah aniguna waxaan u gudbin doonaa haddii alla idmo ciidamada jooga gaar ahaana kuwa garacad haddii alla idmo
si kastaba waa deeqdii ugu horreysay ee ka timaada jaaliyadaha reer puntland ee dibadda tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa shabaab aaminaladan axmed boosaaso
mahadsanid aamina maamulka degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa iyanaha dadka reer miyiga ah waxay uga digeen in carruurtooda waddada qaldan ay tusaan horjoogayaasha maleeshiyada argagixisada ah ee ku dhuumaalaysanaya deegaano hoos taga degmada buulobarde guddoomiyaha degmada buulobarde cabdicasiis duuro oo la hadlay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaan arrimahaasi inooga hadlay
wejinka marka isku dayga ah mar labaad ama mar saddexaad ama sidaba hadduba inay carruur kala xadaan ama ay qaldaan marka arrintaa isaga ah walow hadda sidii hore aysan ahayn oy dadku baraarugeen laakiin ayagu isku daygoodii waa wadaan marka arrintaa isaga ah waxaan ugu digaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan ee muslimka ah gaar ahaan iiraan godob ahaan degmada buurubadka nawaaxigeeda ama deegaamada dariska lee kula dhow dadku waalidiintu waa inay ka ceshtaan nimankaa carruurta in carruurta laga xadin ama aana laga qaldin sababtoo aabba kastoo anugiisii ay xadaan asagay ku dilayin oo aabbaha soo daliilayn si lagu aamino in islaam laba aadka marka anuga kaa maqan aduu kugu soo maqan yahay intuusa kaartigan ka taxadir ilmaha ha la ilaashado kolleyba an nooca ah haddii meel lagu qabso waa nasiib bal wixii laga yeelo sharcigu ka qabo laakiin in la iska badbaadiyo ama mifsaca ku laho ama xabada lagu dhiftee deni waalan waa la iska dhicinayaa marka carruurta waalidiintu ha ilaashadaan intaasaan usoo jeedinaynaa annaguna aadaa isha ugu haynaa waxay gelinna waa samaynaa waana samayn doonaa aadaan ula hadalnaa dadka arrintaas
codkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buula barde cabdicasiis duur oo la hadlaya radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya isagoo si gaara ula hadlayay waalidiinta degan dhulka miyiga ah ee hoos taga degmada buula barde waxa uuna sheegayey in aysan fiicnayn in dib loo qaldo dhalinyaro kale kuna biira maleeshiyada argagixisada ah haddaan dib ugu laabana boosaasana wasaaradda dekedaha puntland ayaa soo jeedisay in dadka dega dadka degan dhulka dekeda boosaaso in halkaas ay isaga guuraan si loo ballaariyo dhismaha dekeda magaalada boosaaso warkan waxaa boosaaso ka soo diray waryaheena xasan jeylaani cali
wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa muddo hal isbuuc ah u qabatay dadka degan agagarka nagfiishe iyo kalluumaysatada qalabkooda ay ka yaalaan hareeraha dekeda boosaaso in halkaasi ay banneeyaan maadaama dhowaan ay bilaabanayso dhismaha iyo ballaarinta dekeda boosaaso shir jaraayad oo ku qabtay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdilaahi jaamac saalax magaalada boosaaso ayuu waxa uu ku sheegay in ay ku wargeliyeen wasaaradda kalluumaysiga puntland iyo weliba dadka degan agagarka dekedda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka guuraan hareeraha dekedda bismillaahi raxmaani raxiim shirkan jaraayid maanta waxaan u qabto isugu yeeray waa laba masalo midda ugu horeysa waxaa weeye dadka degan ama alaabtu ay ka taallo netfish ama saxiimada gaboobay ha ahaadeen ama kuwa la intifaacay ha ahaadeen ama laanjiyaal soo caariyay ha ahaadeen waxaan ka codsanaynaa laga bilaabo maanta toddoba casho gudahood in lagaga qaato wasaaradda kalluunkana way idinku wargelisay dad kalluumaysatada tihiin annaguna horey waa idinku wargelinay haddana mar saddexaad baan idinku celinaynaa shaqadii dekedda waxay u cadiran tahay in la banneeyo dhulkaas laga bilaabo berritana waxaan guraynaa wixii bannaanka yaalla waxaa caariyey ama qiimaha leh dadka ay ka yaalleen ama biraha iskaraabka ah waxaan ka codsanaynaa inay isxilqaamaaniin oo qaadaaniin haddii kaleeton waxaan ku khasbanaan doonaa inaan u isticmaallo buuxinta badda badda waa buuxinaynaa shaqadina waa bilaabaynaa meesha dhagaxa baa lagu guraya baabuur badan oo qalaabiyaala baa soo gelaya waxaan codsanaynaa muwaadiniin baa tihiine inaad isxilqaantaaniin oo dalaabtiina ka gurataaniin meesha sida ugu dhaaqsaha badan berita laga bilaabo cagaf iyo binaynaa baabuur wiish leeya wixii aan guri karro waa guraynaa laakiin qof waliba mas-uul wuxuu ka yahay wixiisa inuu qaato wixii meesha yaallo laga qaadan waayo waxaan u qaadanaynaa wax laga maarmay inay yihiin xasan jeelaan cali xasan haykal boosaaso
halkaad warkaasi kala socotaan subaxnimadan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ka degay magaalada bon iris ee caasimadda waddanka argentine waxa uu halkaasi kula kulmay dhigiisa ee waddanka argentine marizio marki kaas oo haddaba taageersan suuqyada xorta ah ammaanka ayaa aada loo adkeeyay caasimadda waddanka argentine ee bon iris kadib qaraxyadii argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada barasalis talaadadii aan soo dhaafnay qaar ka mid ah tareenada waddooyinka ay maraan tareenada ee dhulka hoostiisa ah ayaa la hakiyoo la joojiyey waxaa sidoo kale la xiray waddooyinka qaar ee u dhow meelaha uu booqanayo madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama madaxweyne obama iyo dhigiisa waddanka argentine ayaa waxa ay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya haddaba madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa booqashada uu ku jooga waddanka argentine waxaa ka horreeyey booqasho taariikhi ah oo konton sano kadib sannado ka badan uu ku tegay waddanka cuuba warkii dunida oo saaka aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiinob ciddii uu seego isagoo maqal qoraal iyo sawirab wata waxa ay ka daalacan kartaa beejka internetka aan ku leenahay e radio muqdisho dotnet waadna ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga